Munaasabaddan oo lagu abaalmarinayay ardada kaalmaha hore ka gashay tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee bishii Ramadaan lagu qabtay degmada Cadaado. Tartankan waxaa ka qayb galay ku dhowaad boqol arday oo ka kala yimid degmooyinka Galmudug qaarkood. Mas'uuliyiin ka tirsan Jamciyadda Al-Furqaan oo tartankan soo qaban qaabisay ayaana ugu horreyn goobta ka hadlay.
in dadka hoggaankooda uu noqdo dad dareen diineed leh dad ahaan shakhsiyadeed leh bulshada inay u adeegaan u taagan diinkeeda daryeelaan iyo dunyadooda wax la isla hela ma aha Een, maamul goboleedka galmudug madaxweynaha ugu sarreeya S- musaabaqada iyo tartanka qur-aanan maanta isugu nimid saddex sano socdaa sanadkii koowaad kaalinta koowaad ayuu abaal mariyey gaari ayuu baxshay sanadkii labaadna waa laba jibaaray oo toban kun oo doolar u baxshay sanadkan wuxuu ku talagalay iyadoo dhan inuu qaato laakiin waxaa xogtu soo gaartay iyadoo inta laga howlgalay dad badan lacag laga qaaday wuxuu yidhi meesha ay joogtaha lagu joojiyo shan iyo toban kun u baxshay waa saddex jibaar
waxaan rabaa inaan ugu dabamariyo kusoo la dardaarmo waalidiinta iyo macallimiinta jazaakum allahu khayran waalidku waa dadaalay Eh, waxaan ku dhiirigelinaynaa inay sii xoojiyaan ilmaha ku dadaalaan insha allahu tacaala ajirna way ka helayaan nacfina way ka helayaan natiijo fiicanna insha allahu tacaala ilmaha way ka imaanaysaa gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin shilin wasiirka waqaafta ee galmudug xasan cabdulqaadir xuseen iyo wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdiwaayeel oo munaasabadda ka qayb galay ayaa dhankooda bogaadiyey tartankan qur-aanka kariimka ah tartankan oo bishii ramadaan la qabtay ayaa ah ardadu ku tartameen qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista rasuulka sala allahu caleyhi wasalam waxaana loogu talagalay in kor loogu qaado ahmiyadda diinta islaamka iyo dhiirigelinta xufaadda qur-aanka kariimka ah